waa salaamantiinna baamba akhyaarta naga dhegaysanaysa radio ceegaag puntland radio ceegaag ood kala socotaan barta internetka ciwaankeedu yahay www ceegaag com haddaba akhyaartana dhegaysanaysay ee nagala socota netka radio ceegaag waxaanu idinku talagalay barnaamijyo taxanaha oo ugu magacdaray barnaamijka sooyaalka taariikhda soomaaliya barnaamijkan waxaanu ku eegaynaa barisimaadka taariikhda sooyaalka soomaaliya islamarkaana waxaanu ku falanqayn doonaa halgamayaashii iyo sidoo kale taariikhda qoraalka far soomaaliga iyadoo ummad weliba ay leedahay taariikha iska dhaxasho barnaamijkan aan ugu magacdaray barnaamijka sooyaalka taariikhda soomaaliya waa qaybtii koowaad oo aad la socon doontaa toddobaadakan waxaana soo jeedinaya anigoo cabdirashiid maxamed daahira ku soo dhowaada mar kale barta internetka ee radio ceegaag halgamayaasha taariikhda soomaaliya marka aynu dib u qoraansanno waxaynu ka soo qaadan karnaa halgankii daraawiisheed iyo halgamayaashii kale u soo halgamay taariikhda soomaaliya innaga oo weli sii jexjaxi doona sooyaalka barnaamijyeed ee taariikhda soomaaliya marka aanu ku horumarno taariikhda soomaaliya waxaanu ka eegaynaa halgamaaga weynaa ee sheekh xasan barsane sheekh xasan sheekh nuur sheekh axmed oo loo yaqaano sheekh xasan barsane waxa uu ku dhashay tuulada ubaadi oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe sanadkii dii sheekhana waxaa barbaariyey aabbihii oo isna ahaa nin culamo ah waxaa isaga oo yar oo la baray qur-aanka kariimka fiqiga iyo axaadiista sheekh xasan waxa uu ahaa nin leh dareen islaamnimo iyo mid wadaninimo sheekh xasan waxa uu la dagaalamay shisheeyihii dalka kusoo duulay sida amxaarada iyo talyaaniga sheekhu waxa uu dadka soomaaliyeed ku baraarujin jiray in ay gaalada la jihaadaan islamarkaana ay kasoo horjeestaan sanadkii tii ayuu jihaad la galay talyaaniga meeshaasi talyaaniga ayaa ku jabay muddo soddon sano ku dhow ayaa uu waday jihaadkii uu ku difaacayay dalka iyo ummadda soomaalida jiritaankooda ugu dammayntiina shirqool ayaa loo dhigay sheekh xasan barsane waxa uuna ku dhacay gacantii gumaysiga talyaaniga sanadkii tiina waxaa lagu xiray xabsiga weyn ee xamar waana la ciqaabay cuntadiina waa loo diiday si uu ugu laabto fikradda jihaalka weli ka fari kama qodna barnaamijka sooyaalka taariikhda soomaaliyeed oo aad kala soco barta internetka ee radio ceegaag halgankii daraawiisheed ayaa waxa uu ahaa mid qayb libaxle ka qaatay halgamayaashii soomaalida iyagu kasoo horjeestay gumaysigii kusoo duulay ummadda soomaaliyeed qarniyadii sagaaliyo tobnaad iyo kuwii labaatanaad sayid maxamed cabdulla xasan ayaa waxa uu ninka hogaaminaya halgankii daraawiisheed ay kaga soo horjeeday gumaysigii ingiriiska sayid maxamed cabdulla xasan waxa uu ku dhashay qoob fardood oo ka tirsan degmada buuhoodle ee gobolka cayn sanadkii markuu ahaa sayidku toddoba jir ayaa uu ku bilaabay barashada qur-aanka kariimka waxa uuna dhammeeyey markay da'diisu ahayd toban sano jir isla sanadkaasi ayaa waxaa dhintay sayidka aabbihii isagana waxa uu kabiir ka noqday dugsiga uu ka baxay markii uu qaangaarayna waxa uu noloshiisa u hibeeyey faafinta iyo barashada diinta islaamka isagoo aan labaatan gaarinna waxaa loo yaqaanay loona aqoonsaday magaca sheekh sayidku waxa uu barashada diinta islaamka ku mashquulsanaa muddo aada u dheer isagoo muddo sagaal sanaha ku mashquulsanaa ayaa waxa uu cilmi doon u tegay magaalooyin badan oo dalka dibaddiisa iyo gudihiisa leh sida magaalooyin ku yaalla afrikada bari sanadkii ayaa sayid maxamed cabdulla xasan oo ku soo noqday dhulkiisii xilligana waxa uu guursaday wax yar kadib soo noqoshadiisina dibaddana waxa uu asaasay ciidamadii loo magacdari jiray looguna yeeray draawiish ama halgankii draawiisheed ingiriiska oo xilligaasi ka talinayay berbera waxa uu sayidka ku qasbay inuu berbera ka tago halkaa ayaa ayna ka bilowday dagaalkii dhex marayay sayidka iyo ciidamadii uu hogaaminaya daraawiishta iyo kuwii gumaysiga fashiistaha ama talyaaniga aan dhehe en iga raalli ahaada khiyaaray ingiriiska dagaaladaasi ayaa bilowday sanadihii ilaa iyo gabagabadii halgankii daraawiisheed sanadkii kii waxaana goobihii la isaga horyimay ugu waaweynaa dagaalkii afbakayle akhyaartana dhegaysanaysay weli farakama qodna barnaamijyada iyaga taxanaha waana qaybtii koowaad annagoo si goosgoos ugu soo qaadanayna barnaamijyadii halgankii taraawiixeed halgankii draawishadii kuwii looga soo horjeeday gumaysiga ingiriiska isagoo ka arriminayay inta badan soomaaliya qarniyadii lasoo dhaafay halganka markaanu fiirinay looga soo horjeeday gumaysiga ma uusan yaray haddii aynu gabagabada fiirino halgamada annaga oo ayna weli far ka qodnayn barnaamijkana si faahfaasan toddobaadka soo socda ugu falanqayn doona halgamadii kala duwanaa ee daraawasheed waxaa ka mid ahaa imaam axmed ama loo yaqaana axmed gurey oo halgankiisu ku ekaa sanadihii kun iyo shan boqol labaatan iyo sideedii ama qarnigii shan iyo tobnaad ilamaa kun shan boqol iyo konton iyo sagaalkii axmed ibraahim gurey waxa uu ka mid ahaa halgamayaashii naftooda usoo horay gobonimada ummadda soomaaliyeed imaan axmed waxaa lagu tariyaa inuu ka mid ahaa dadkii ugu horreeyey ee weliba shiday iftiinkii gobonimo doonka waxa uu la dagaalamay gumaysigii xabashida xabashidu weligoodna waxa ay ku taami jireen in ay weliba adoonsato geyiga soomaaliyeed marina ay ka hesho badcas imaam axmed waxa uu waxa uu ka dhiidhiyey taas oo ay ka mid ahayd waxa uu ku qasbay gumaysiga xabashida inay dib u caranaaneen xabashidu markii ay loodin weyday niyadda birta ahayd iyo weerarkii baahsanaa ee ay ka soo qaadeen ciidamadii hogaaminayay imaam axmed waxa ay ku qasbeen gumaysigii bortuqiiska inuu usoo hiliyo gumaysigii xabashida oo weligood ku taamiyeen ay gudaha usoo galaan dalka soomaaliya marka aanu fiirino imaamka waxaa la dilay isagoo hogaaminayay ciidankii wuxuuna halgankiisi socday iyolabadii qarnigii shan iyo tobnaad ayaa uu ka mid ah halgankii loo galay gobonimodoonka ummadda soomaaliyeed welina fari kama qodnaa khiyaartana dhegaysanaysay waxaadna nagala socotaan weli barta internet-ka radio eegaag ugu dambayntii marka aynu qooraansano soo yeelka taariikhda soomaaliyeed waxaa si aad iyadana qayb muhiim looga qaadatay taariikhda qoraalka farsoomaaliga qoraalka farsoomaaliga waxa uu ahaa mid si muhiima in ahmiyadna ugu lahaa taariikhda qoraalka farsoomaaliga af soomaaligu waxa uu ka mid yahay luuqadaha geeska africa kuwa ay ku hadlaan dadka ugu tirada badani dadka soomaaliyeed ee ku hadla waxa ay ku dhaqan yihiin deegaan aad u baaxad weyn oo u dhexeeya gacanka tojoora ilaa iyo webiga taana ee waqooyiga dalka kenya inkastoo af soomaaliga ay ku hadlaan dad tiradaasi leh ee ku baasan dhulka baaxadaasi ballaaran leh haddana qoraal rasmi ah oo ay dadka soomaaliyeed ku dhaqmaanin waxay yeesheen sanadkii ii muddadii intaasi ka horraysay qoraalada ay dadweynaha soomaaliya ku wara xidhiiri jireen waxay ahaayeen luuqadaha carabiga ingiriiska iyo talyaaniga si arrintaasi loo xoriyo waxaa la isku dayey inay ka qabtaan nin aqoon-yahano soomaaliyeed ajanabi isugu jira tusaaleahaan sanadkii kuniyoaaaoqoiyo waxaa lasoo hordhigay guddiga luuqadaha linguistic commission loo yaqaanay afka qalaad sideed iyo toban nooc af soomaaliga loo qori karo ama scriptis koob iyo toban farahaasi ka mid a waxay ka mid ahaayeen faro cusub ee aqoon-yahano soomaaliyeed aliven toddoba soo hareena afar ka mid a waxaa adeegsan jiray farta carabiga halka saddexda kale ayaguna ku salaysnaayeen qoraalka laatiiniga muddadii ka horreysay sanadkii labadii u ahayd sidaan kor ku soo xusnay markii xukuumadda soomaaliyeed soo saartay go-aankii qoraalka loo aqoonsano af soomaaliga haddaba akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa nagalana socota barta internet-ka weli fari kama qodna barnaamijyadeenii kala duwanaad kala soconayseen radio eegaag barta internet-ka toddobaadka soo socda intaa dib dambe u kulmi doono waxaanu idinkaga tageenna sidaa iyo nabadgelyo waxaanu idinkaga tagnay qaybtii koowaad ee qoraalka farta soomaaliga waxaana barnaamijka idiin soo jeedinayay anigoo ah wariyaha ceegaaga radio ceegaagee puntland cabdirashiid maxamed daayo akhyaarta hawada naga dhegaysanaysay radio ceegaag toddobaadkasta kala socda barnaamijka sooyaalka taariikhda soomaaliya oo ah barnaamijaa si live uga dhegaysan kadhaan barta internet-ka www radio ceegaag com ama ceegaag com intaa dib damba u kulmi doona waxaan idinkaga tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo radio ceegaag kala soco wararkii ugu dambeeyey caalamka barnaamijyo xiisa leh ciyaaraha sboortska mashaariicda taariikhda sooyaalka fanka iyo sugaanta radio ceegaag dunidoo idinkala soco barta internet-ka ee www ceegaag com